weli wararka la xiriira shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaan ku jirnaay dhanka kalena marka uu shirkaasi dhammaaday xalay xilligii maraykanka ayaa jamaal axmed cismaan waxa uu qadka telefoonka kula xiriira faysal diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga degana gobolka minnesota wuxuuna weydiiyey fariimihii ugu waaweynaa ee uu shirku xalay xambaarsanaa run ahaantii jamaalow sidaad la socoto khudbadaha inta badani waxay ahaayeen khudbado hore loo sii duubay inkastoo madaxweyne ku-xigeenka oo soo gebagabeeyey shirka caawa uu isagu khudbadiisu ay u ekayd khudbad si toosa loo soo tabinayey maadaama uu dhacdooyin haatan taagan uu ka hadlayay isku soo duuba waxaad moodaa xisbiga jamhuuriga oo haatan macnaha shirkii ay ku caleyma saari lahayn madaxweynaha trump maalintii saddexaad galay in aad iyo aad loogu nuuxnuuxsanayay in laga hortago aragtida ah in madaxweynaha uu yahay madaxweyne keligitalisa ama nin cunsuriyadu ay aad ugu ugu dheer tahay ay tahay oo ay tusayeen weji kaa ka duwan oo la tusayay dadka inuu madaxweynuhu yahay nin aad u naxariis badan isagoo soo bandhigay dumar aad u fara badan oo uu tusayey maadaama xagga taageerada dumarka aad loogaga badan yahay madaxweynaha laguna tuhmayo in dumarka maraykanku ay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga murashaxooda ee joe biden in caawa aad bay ugu nuuxnuuxsadeen rajada ay ka leeyihiin in madaxweynaha trump ay dib u soo doortaan waxa kale oo aad iyaduna meesha muhiim u ah dadka laga tirada badan yahay ama ha noqdeen dadka asalkoodu latinaha ama mexica ay kasoo jeedaan qaarkood ama dadka madowga ah oo ayaga laf ahaantooda aad loogu tuhunsan yahay inay xisbiga dimuqraadiga u bataan oo ayaga laftooda la rabo sidii loo keeni lahaa dumarka ama dadka laga tirada badan yahay intuba qayb ka mida inay ka helaan xisbiga jamhuuriga iyo marka inta aan kasoo tagno waxa kale oo ay aad ugu nuuxnuuxsadeen platformka ama siyaasadda ama mabaadida xisbiga jamhuuriga oo ay aad ugu celcelinayaan ama ha noqoto inay kasoo horjeedaan waxyaabaha haatan isku dhexyaaca ee keenay in amnigii uu faraha ka baxa dalka maraykanka waa tahay marka la fiiriyo xisbiga dimuqraadiga oo kan ka horreeyey shirkoodii dhowr cisho isagoona socday sida fariimaha labada dhinac ay bixinayeen marka xisbigaasi la eego ee dimuqraadiga iyo kan jamhuuriga maxaa farqiga u dhexeeya labada kulan shirweynaha xisbiyada jamaalow haddii aan dib ugu yaro aan ugu noqonno xisbigii dimuqraadigu waxaad moodaysay inay aad iyo aad diiradda u saarayeen in ay ku wajahnaa aragtidoodoo dhani inuusan madaxweynuhu ahayn madaxweyne u qalma inuu xilka hayo inuu madaxweynuhu yahay qof aan maamuli karin dalka maraykanka xilligan lagu jiro in aafada cudurkan coronavirus ay waddanka aad ugu habsatay in dhaqaalihii waddanku uu burburay in waddanku uu xaalad xun ku jiro marka waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay dadka tusayeen in maraykanku uu xaalad aad adag ku jiro halka aad ood mooddo inay ka duwan tahay xisbiga jamhuuriga oo diiradda uu saaray waxaan tusaale usoo qaadan karnaa arrimaha ugu badan oo caawa la filaya inay jamhuuriyiintu ka hadlaan waxaa ka mid ahayd dabaylaha ku dhacay qaybo ka mid a dalka maraykanka oo la filaya loora loo yaqaano iyo arrintii wisconsin ka dhacday ninkii madowgaa toddobada xabadood lagu dhuftay arrimaha aad umaysan saarin taasina waa nigii markii hore sheego khudbadaha qaar ayaa hore kuwa loosii duubay ahaa laakiin madaxweyne ku-xigeenku aad buu arrintaas diiradda u saaray wuxuuna ku celceliyey haddii joe biden la doorto ay jamhuuriguna ka saman yihiin in dalkan amnigiisuna uu faraha ka baxayo in ay arrimo badan oo ay jamhuuriyiintu ka soo horjeedaanna ay imanayso in in booliiskii lacagaha laga gooyo in aan qofku uusan si nabada ku marin jidadka magaalooyinka waaweyn waxyaabahaasoo dhanina waxay keenaysaa bakdingelin dadka qaar la bakdin gelinayo in in in aysan xilligan habboonayn in lagu aamino talada dalka inay inay xisbiga dimuqraadiga uu la wareego midda kale oo ay aad diiradda u saareen oo caawa ay ku celcelinayeen jamhuuriyinta waxaa ka mid ahaa waxyaabaha dhaqankaa sida ilmaha layska soo tuuro abortionko kale haddaan usoo qaadano tusaale oo ay leeyihin haddii dimuqraadigu qabsadaan waxay noqonaysaa in aad usii bato in carruurta ay dumarku si xora isaga soo tuuri karaan halka ay jamhuuriyintu ayagu mar walba aaminsan yihin in la xakameeyo ay ogol yihin intooda badan lakiin in la xakameeyo marka waxyaabo badan haddaad isku soo duuriso arrinta ugu muhiimsan oo jamhuuriyintu ay mar walba ku celcelinayaan waxa weeye annagu haddii nala doorto waxaanu suganaa amniga iyo kala dambaynta dalka maraykanka halka xisbiga dimuqraadiga haddii la doorto ay ku guulaysaan doorashooyinkan amnigu uu faraha ka bixi doono waa tahay ugu dambeyn caawa ayaa lasoo gebagabeyn doonaa shirka maxaa laga filayaa kulankan ugu dambeeya caawa lasoo gebagabeynaya mar walba sida aynu la soconno dhaqan ahaan habeenada habeenka ugu dambeeya waxa aad diiradda loogu saaraa waxa ay tahay falsafadda ama himilooyinka uu xisbigu uu tiigsanayo ee uu rabo inuu ku maamulo dalka waxaynu filanaa inuu madaxweynaha jamhuuriyad madaxweynaha donald trump uu soo bandhigo aragtida uu rabo inuu kaga duwan yahay xisbiga dimuqraadiga murashaxa u tartamaya sidoo kalena waxaanu maqli doonaa in qaybo ka mid a xisbiga jamhuuriyintu ay mar labaad dardaarankii ugu dambeeyey siiyaan dad dadka maraykanka inay xilligan tahay in xilli ay ku habboon tahay inuu jamhuuriyintu ay xilka sii hayaan ayagoo iyagoo labada isbarbar dhigaya midna inuu amni darro yahay sidaan hore usoo sheegay midna uu yahay xisbi sugaya amniga faysal derri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga degana minnesota wuxuu u warramayey waryaheena jamaal axmed cismaan